أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu soo dembeeyey ribadii oo ahayd qaybtii toddobaad qaybtii sideedaadna waxay ahayd kabiiradii sideedaad xoolaha agoonta oo la cuno agoonta xoolaheeda oo la cuno waxay ka mid tahay kabiira min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan cafinaynin maxaa yeele waa xuquuq bini aadan weeyaan waxyaabaha xuquuqda bini aadanka ah waa dembiyadooda aad bay u wen yihiin maxaa yeele dunuubta dhowr ah waa dembi adigiyo ilaahay idinka dhexeeya waa ka sahlan yahay oo ka fudud yahay kan kale ee ah labada qof ee bini aadanka waxaa xuquuq ee dhexdooda mara ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii xuquuq ahee xaggiisa ah inta badan waa cafiyaa waana saamaxaa laakiin wixii xuquuq ahee bini aadanku ay kala galaan ilaahay ma cafinayo ilaa iyagoo isu cafiyaan sidaa darteed baa maalin maalmaha ka mida nebiga calayhi salaatu wassalaam xadiidkii abi qataada annucmaan ibni alxaarif radia allahu tacaala canhu wa ardaah waxaa la keenay janaaza iyada oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu doonayo inuu ku tukado ayuu weydiiye wuxuu yidhi hal calaa saaxibikum dayn war ninkan saaxiibkiinna ahee saxaabiga ah wax daynama lagu leeyahay nacam bay yidhaahdeen rasuulka allow saddex dirham baa lagu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu calaa saaxibikum saddexda dinaare lagu leeyahay salluu calaa saaxibikum idinka ku tukada maxaa yeele waa xuquuq bini aadan weeyaan ilaa laga gudo abi qataada ayaa wuxuu yihi rasuulka alla wacalaya biha salli calayh calaya biha anigay korkayga ahaatay oo bixinay oo ballan ah ee rasuulka allow ku tuko maxaa yeele salaadda nebigu waa shafaaca weeyaan sidaasuu nebigu ugu tukaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxa u kaloo u deliila xadiidkii saxiixa isaguna abu hurayra radi allahu tacaala canhu ardaah uu warinayey maalin maalmaha ka mida nin baa nebigu yimid isagoo odhanaya rasuulka allow haddii anigu oo waddada ilaahay ku dagaalamaya muqbil hayra mudbirna ah horay u socdo oon dib u soo laabanaynin isla markaana ixtisaab la imanaya ajar farashan oo la imanaya waddada ilaahay jannada alle ma gelayaa haabuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu yaro dhaqaaqay ninkii buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war kaalay kaalay maxaa tiri iigu celi waa ugu celiyey sidii uu hadalka u yidhi buu ugu celiyey wuxuu yidhi haddii aan waddada ilaahay ku dhinto anigoo muqbil ah hayra mudbir ah horay u socdoon dib u soo laabanaynin isla markaan ixtisaab iyo ajar farashiya niyadeydu ay tahay ilaahay dartii subxaana wa tacaala oon hawo adduuniya shay kaleba aan dan ka lahayn jannada ilaahay ma gelayaa nebigu wuxuu yidhi nacam ila dayn haa waa gelaysaa jannada ilaahay in dayn lagugu leeyahay mooyaane maxaa yeele faina jibriila akhbaranii aanifan hadda jibriil baa ii sheegay sidaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam marka waa xuquuq bini aadan weeyaan xuquuqda bini aadankana inay iyaga kuu cafiyaan mooyaane rabuulciza jalla wacala ma cafinayo sida la garanayo marka amwaal alyatiim waxay ka mid tahay xoolaha agoonta dembiyada waaweyn ee kabaa'irada ah waana kabiirada sideedaad weeyaan waxaa kaloo u daliila sheekha uunan tilmaamin xadiid fii saxiixi muslimin can abi dar radia allahu tacaala canhu ardaah rasuulkuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abi dar abi daro waxaad tahay nin daciif ah waxaan kuu dardaarmayaa waxaan naftayda aan la jeclahay naftayda waxaan la jeclahay yaan kula jeclahay dhegaysa buu yidhi nebiga calayh isalaatu wassalaam waxyaabihii nebigu uu faray waxaa ka mid ahaa weligaa ha tawallinin xoolo agoomeed xoolo agoon leedahay gacanta weliga ha ku dhigin maxaa yeeley si kastoo u hagaaji aad istiraahdo meel unbaad bi'inaysaa xisaab baana kuu taalla marka sidaa darteeda iska ilaali buu nebigu ku yidhi calayhi isalaatu wassalaam alkabiiratu ataasica kabiirada sagaalaad waxa weeyaan alkadibu cala almustafa sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga oo lagu been abuurto salawaatu ullahi wasalaamu calayh dembi sahlan maaha dembigaasina wuxuu ka mid yahay dunuubta qofka uu naarta ku gelayo walow acmaashiisa kale haba hagaagsanaato hadday doonto marba hadduu nebiga ku been abuurto salawaatu ullahi wasalaamu calayh naar buu gelayaa maxaa yeele axaadiidta ku soo aroortay arrinta iyada waa mutawaatir mutawaatirna waxaa la yidhaahdaa waxa ay wariyaan jamaaca aad u tiro badan oo ay ka wariyaan jamaaco kale oo jamaaco kale sida ay nagu soo gaaraan rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa waxaa ka wariyay in ka badan siddeetan saxaabo ayaa ka warisay bal imaamu طabaraani raxmat ullahi tacaala calayh wuxuu leeyahay juz uu ku magacaabay xadiidkan isaga ah oo ah man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcaduhu min annaar waxaa warinaya boqol saxaabada rasuulka ka mida salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyagana intaa in kasii badan baa kasii warinaysa sidaasuu marka nagu soo gaaray annagu xadiidka isaga waa xadiid mutawaatir ah weeyaan mar hadduu sidaas yahay been abuuradka nebiga calayhi salaatu wasalaam wax sahlan maaha isaga oo lagu been abuurtaana la mid maaha qof caadi oo lagu been abuurtay waa ka duwan yahay maxaa yeele waa saaxibu risaala waxaa carabkiisa ka yimaada calayhi salaatu wasalaam ee xaggiisa inaga soo gaaro waa shareeca waa diin lagu dhaqmayo nala mid maaha marka allahna wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa ku hadli maayo hawadiisa ee wax allaala wuxuu ku hadlaya waa waxyi ilaahay xaggii looga waxyoonaya subxaana wa tacaala marka nebiga oo lagu been abuurta calayhi salaatu wasalaam wax sahlan maaha been abuuradka nebiga calayhi salaatu wasalaam laba xaalaba way noqonaysaa awalan in uu qofku been ula qasdo nebiga calayhi salaatu wasalaam maxdi ah been cad inuu ula qasdo taa yada hadduusan ka toobadkeenin kufriya gaalnimay noqonaysaa maxaa yeelay saaxibu shariica nebiga calayhi salaatu wasalaam shareeco weeyaan iyo diin waxaa xaggiisa inooga imanaya waxaa inooga imanaya diin maadaama ay tahay hadduu doonayo qofkan inuu ku been abuurto diinta ilaahay sida lagu yaqaano qolooyinkii rawaafidda ahaa iyo wixii la mid ah iyo qolooyinkii sandaqada ahaa ee axaadiista beenta dejin jiray si ay dadka muslimiinta uga dhehgeliyaan diintooda arrinta ayadaa kufriga gaalnimay noqonaysaa sandaqana lagu magacaabaa sandaqaduna waxa weeyaan qof muujisanaya islaamnimo laakiin uurka gaal ah caloosha iyo uurkuu gaal ka yahay islaamnimadiina waa muujisanaya zandaqo taasaa lagu magacaabaa culimada islaamku waxay ku magacaabaan haddaba zandaqo weeyaan qolada labaad waxa weeyaan qolada iyagoo axaadiidta aanan ka fiirsanin ee iska sheegta uun nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii xaggiisa laga sheegay aanan hubsanin arrintaa iyadaa iyadana wax wanaagsan maaha imaamu albayhaqi raxmat ullahi tacaala calayhi risaale ayuu qoray arrintaa imaamu aljuwayni isagoo uga naseexaynaya faqiihi ahaa shaaficiyada isagoo oga naseexaynaya odhanaya arrinta iyada wax wanaagsan maaha mar hadduu xadiidku daciif yahay ama uu yahay wax ka sii hooseeya in la wariyo ma aha maxaa yeele waxaad u nisbaynaysid waa nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga been inaad xaggiisa u tiirisana waa laga habboon yahay maxaa yeele waciidkaanuu soo hoosgelayaa qofkii goodigan ayuu soo hoosgelayaa marka taa waxay noqonaysaa waxaad nebiga u tiirinaysaa calayhi salaatu wasalaam xaggiisa iska hubi adigoonan hubin markaa ha iska odhanin rasuulkaas sidaa yidhi ama nebigaas sidaa yidhi calayhi salaatu wassalaam arrinta iyadaa wax wanaagsan ma aha sideedaba shareecada islaamka qofka marka xaggeeda uu ka warramayo ama xag alle ha noqoto subxaana wa tacaala ama xag rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa in uu qofku hubsadaa waxa uu ku hadlayo waa inuu hubiyo weeyaan alle isagoo taa inoo diidan subxaana wa tacaala ayuu fii suurati suurati اlisra wuxuu ku odhanayay suurat bani israa'iilna waa la yidhaahdaa waxuu rabbi ku odhanaya walaa takfu maa laysa laka bihi cilm ha ku hadlin waxaadan cilmi u lahayn iska ilaali marka horaba maxaa yeelay ina asamca waalbasara waalfu'aad indhihii iyo dhegihii iyo qalbigii intuba waa mas-uul weeyaano ilahay waa weydiin doonaa subxaana wa tacaala carabkana wuxuu ku hadlayaa la weydiinayaa allah agti subxaana wa tacaala marka carabkaaga ilaali diinta alle subxaana wa tacaala waxaadan aqooninna ha ku hadlin hubi marka hore waxaan nusuus sharci oho sugan ma tahay iska hubi haddaba nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa oo been loo sheega ama laga sheega macnaa nebiga lagu been abuurtaa waxay ka mid tahay kabiirooyinka waaweyn iyo dembiyada waaweyn ilaahayna qofku uu qabanayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh been xaggiisa lagu been abuurto waxaa haddaba dadkii axaadiidtan markii la tilmaamay qolooyin badan baa jiruu nebiga ku been abuurtay salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiidtanna way ta'wiilinayaan waynu arki doonnaa sheekhu wuxuu yidhi raxmat ullahi tacala calay imaamu dahabi alkadibu cala اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama kufrun yunqilu can ilmillah nebiga oo lagu been abuurtaa ula kac loogu been abuurtaa kufri iyo gaalnimo weeyaan maxaa yeele waxaad leedahay nebigaa sidaas yidhi oo waa waxyi alla weeyaan mar haddaad tiri nebigaa sidaas yidhi macnaha ilaahay baa u waxyoodoo sidaasuu sheegay wey adigoo ogsoon inay been tahay maca daalika weliba ka warran haddaba kufri iyo gaalnimo weeyaan yunqilu kaas qofka waa ka raraya can ilmillati diinta islaamka hadduu islaam aha islaamnimadii ka raraya bannaanka u saaraya gaalnimu u saaraya walaa rayba shaki ma laha buu yidhi anna tacamuda alkadibi beenta oo ulakac loo sameeyo oo qasad loo sameeyo cala allahi iyo warasuulihi fii taxliili xaraamin aw taxriimi xalaalin kufrun maxd iyaga oo shay xalaal ahaa xaraam looga dhigayo ama shay xaraam ahaa xalaal loo bedelayo kufri maxdi ah weyaan waa gaalnimo barax la buu yidhi sheekh walaa rayba shaki ma laha anna tacamuda alkadib beentii oo ulakac loo sameeyo lagu been abuuranaya cala allah iyo rasuulii lagu been abuuranaya fii taxliil xalaal yeelistii xaraamin shaygii xaraamtaha oo la xalaal yeelo aw amase taxriimi xalaalin in la xaraam yeelo shay xalaal ahaa kufrun gaalnimo weeye maxdun baraxla wainama asha'nu fi lkadibi calayhi fii siwa dalik wainama asha'nu waxaa hadda laga hadli doono waxay tahay buu yidhi sheekhu fi lkadibi been abuuradkii calayhi rasuulka lagu been abuuranaya fii siwa daalika wixii intaa ka soo haray xalaal iyo xaaraam haddii la gaaro arrinta ayadaa kufriga gaalnimo weeyaan khamrigo xaaraam ah haddii qofku yidhahdo waa xalaal oo nebigaa sidaas yidhi gaalnimo cad weeyaan gaalnimo cad weeyaan wixii intaa ka soo haray baa laga hadlayaa dhegayse marka xadiidkan bukhaari iyo muslimba waa warinayaan muqir bna shucbana laga wariyaa axaadiista arrintan ku soo aroortay waxaa la yidhaahdaa xadiid ay warinayaan cashara almubashiriina biاljanna oo ay dhammaantooda ku kulmeen ma jiro ilaa axaadiidta ka hadlaysa alkadib cala اnabiyi salى اllah alay wasalam abu bakar baa warinaya oo cumar baa warinaya cuثmaan baa warinaya cali baa warinaya baqiyat sita baqiyat alcashara oo ah lixda soo hartay ayaa warinaysa cabdiraxmaan ibn cawf sacd ibn abi waqaas saciid ibn zayd ibn camr bn nufayl zubayr bn cawaam طalxa bn cubayd اllah abu cubayd camr bn jarax kulli waa warinayaan arrintaa iyada ah waxaa kaloo la sheegaa xadiidka masx alkhuf masxu alkhufayn isna inay wariyaan laakiin sanadku daciif weeyaan sida la garanayo axaadiidta ku soo aroortay marka baabkan oo casharadu ay warinayaan almubashiriina biljanna naf ahaanteeda waxbaa laga sheegaa kulligood ma wada dhanno saxiix ma wada ahaa macnaha axaadiidta tobanka nebigu calayhi salatu wasalaam ugu bishaareeyey jannada sax ma wada aha dhammaantooda imaamu طabaraani raxmat ullahi tacala caleyh risaaladiisa uu ku soo saarayo xadiidkan muqir bna shucba warinaya bukhaariy muslimna way soo saarayaan wuxuu nebigu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh ina kadiba calaya aniga oo laygu been abuurtaa laysa la mid ma aha ka kadibin been abuurad calaa hayri aniga hayrkay lagu been abuurtay aniga beenta laygu been abuurtaa la mid ma aha aniga hayrkay beenta lagu been abuurto oo maxaa dhacay man kadaba qofkii maxay dhacay sababtu waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa saaxibu shariica waxa uu nafarayo iyo wuxuu naga reebay waa shareeca min cindi illahi caza wajal marka qofkii nebiga calayhi salaatu wasalaam been ka sheega xaggiisa oo muxuu yahay qof dhahaya nebigaa waxaan sharciyeeyey wuxuuna sharciyeynin allah sharciyeeyey subxaana wa tacala oo carabkii nebigu ku sharciyeeyey waana beenlo weyaano ilahay rasuulkiisa waa ku been abuurtay nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man kadaba calaya qofka aniga igu been abuurtay caamidan ula kac mutacamidanna riwaayado kalaa dhahayay falyatabawa ha diyaarsada maqcadahu meeshuu ka geli lahaa booskii fadhiga weeyaan min annaari naarta waaba gelaya macnuhu shaki ma laha ee meeshuu ka geli lahaa sii diyaargaroobo weyaan inaad gelayso shaki kumaba jira oy macnihi ee meeshaad ka geli lahayd eed fadhiisan lahayd sii diyaarso talow xaggey noqon doontaa wey macnuhu وqاla slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadiid kaleo fii musnad الإimaam أxmed ku sugan sanadkiisuna uu صaxiix yahay cabduلlahi bni cumarna laga warinayo ayaa wuxuu rasuulku ku odhanayay salawaatu اllahi وaسalaamu عalيh man kadaba calaya qofka aniga igu been abuurtaa buniya waa loo dhisaa lahu ka isagaa baytun guri baa looga dhisaa fii jahannam dadka kale la mid maaha iyadoo jahanname cadaab ay ahayd baa guri cadaaba haddana looga sii dhex sameeyaa halkaasaa la gelinaya marka macnihi marka nebiga oo lagu been abuurta calayhi salaatu wasalaam wax sahlan maaha qofka inuu iska ilaaliyo weeyaan markuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allah alay slam waliajli dalik saxaabada ridwaan اllahi tacala calayhim ajmaciin aad iyo aad ayay isaga dhowri jireen in ay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaggiisa axaadiista ay ka warinayaan ay markaa wax uun xaggooda ka mida ay ku daraan aad bay isaga dhowri jireen qaarkood sida abu hurayra iyo cabdullahi bni mascuud iyo waxaa laga warinaya wbidات abu hurayra radi الlahu tacalى canhu arضaa miyirkiisaa doorsoomaya markuu xadiidka nebiga sheegayay salawatu اllahi wasalaamu calayh baqasho uu baqanayo markuu soo gaaro qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam waa miyir doorsoomaya baqasho uu ka baqanaya arrintaa waa ku celinayaa waa miyir doorsoomaya waa ku celinaya waa miyir doorsoomaya qolo kale waxay odhanayaan naafic iyo kayrkoodaba cabdullahi bni cumar waxaa dhici jirtay marka qaarkood inaanu madiine intaanu ka baxno ma ka aadno oo aanu soo laabanno ama intaasoo muddo inaan daba soconno oo aanan ka maqlin qaala rasuulu llahi sala allah alay slam maxaa yeeley baqasho uu ka baqanayo inuu ziyaadiyo ama nusqaamiyo baqasho uu ka baqanayo aad bay isaga ilaalin jireen marka haddii aad hubtid inaad xadiidkaas sidiisa ku keeni kartid oo saxiix uu yahay sheeg ummaddii u sheeg ajarkaaga iyo hawaabkaaga waad leedahay haddii aadan garanayninna oo aadan ogeyn sixadiisana iska ilaali marka haddii laguu sheegana markaa ka digtoonow qaala sal اllah axaadiidta saxiixaana nooga filan axaadiidta daciifka ah qolooyin baa marka waxay yidhaahdeen axaadiidta mawduuca intay dejiyeen oo tarkiib iyo tarhiib ah nin la odhan jiray nuux aljaamic baa jiray nuux aljaamic waxa loogu bixiyey baa la yidhahdaa jaamic bimacnaa jamaca imaam waxay odhanayeen jamaca kula shay ila sidq wax walba waa kulmiyey run mooye macnaha arrintaa loola jeedaa waxay tahay nin fiqihu ahaa oo faraa'idka yaqaana madhab alxanafiyu ahaa xagga fiqhiga faraa'idkan aad iyo xisaabtan aad buu u yaqaanay iyo fiqhigii wixii la mid ah laakiin dhibaatadiisa waxay ahayd kitaab dhan buu qoray uu kaga warramayo fadaa'ilu alqur'aan aayad aayad weliba aayadda noocaasa qofkii maalintaa akhriya sidaa sidaa ajarkaa iyo hawaabkaasuu leeyahay kofa sidaa yeela ajarkaa iyo hawaabkaasuu leeyahay kitaab dhan buu qoray nuux aljaamic baa loo yaqaanaa jaamicuna nuuca weeyaan jamaca kula shay ila sidq sidaasay culimmadu yidhahdeen aljarx waltacdiil haddaba dadka noocaasoo kale ah waxay yidhaahdeen annagu nebiga calayhi salatu wasalaam kuma been abuuranayno ee isagaan dadka u been abuuraynaa oo macnihii waxa weeyaan diintiisaanu dadka jeclaysiinaynaa diintii ayaan dadka jeclaysiinaynaa oo annaga tarkiibkii iyo tarhiibkii weeyaan dadkii baan salaada jeclaysiinayna qur'aankeena akhriyaan baan jeclaysiinayna war maxaa kuugu kalifay baa la yidhi nuuxa isaga ah markaasuu wuxuu yidhi dadkii waxaan arkay maqaasidii ibn isxaaq ninkii la odhan jiray ibnu isxaaq iyo kutubtii la midkeed ee fiqigeed iyo wixii la mid inay mashquul ku noqdeen oo qur'aanka laga sii jeestay marka si qur'aanka dadka loo jeclaysiiye waa in axaadiid iyo wax la mida loo alif oo la yidhahdo qofkii suuraddaa akhriyay waxaasuu leeyahay qofkii nooca akhriyay waxaasuu leeyahay qofkii yowmu fulaan tukada salaa noocaas noocaas waxaad arkaysaa toddobada maalmood salaado mucayan ah oo la leeyahay salaadaha noocaas oo kale ah maalin hiblaayo habeenkaas salaada noocaas ah qiraa'ada nooca qofka akhriya bacda faatixati alkitaab suurat alfulaani suura alfulaaniya suura alfulaaniya qofka akhriya intaasoo ajar iyo hawaabu helaya intaasoo reerkiisuu dembi dhaaf ilaahay u weydiinaya intaasuu janno gelinaya wahaakada kulli waxaasoo dhan waa been weeyaan lagu been abuuranaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa'iqna ma aha qolooyinka iyagaa haddaba waxay yidhahdeen nebiga calayhi salatu wasalaam isagaanu u been abuuraynaa ee isaga kuma been abuuranayno hadalkaa isaga hadal saxa ma aha isagana faahantiisaabu u baahan taxqiiq u baahan waa hadal been ah weeyaan maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam diintiisa uu la yimid qofka jeclaanaya xaqiiqada iyo dhabtu siday tahay buu ku jeclaanayaa been in dadka lagu jeclaysiiyo diinta ilaahay maaha in been dadka diinta ilaahay lagu jeclaysiiyo maaha mana bannaana xaraam weeyaan وqاl wuxuu yihi عalayhi أفضل الصلاaةi والسلام xadيiث fii sunan iبن maaجة ku sugan musنad imaaم أحmedna waa ku sugan yahay cabdالlahi بn cmr بn caas baana laga warinaya xadiiثkuna صaxiix weeyaan wuxuu yihi rasuulku salawaatu الlahi وaسalaaم عalيh man yaqul cani qofka aniga xaggayga ii yihaahda ma lam aqulhu waxaanan anigu dhihin falyatabawaأ ha u diyaar garooba maqcaduhu meeshuu ka geli lahaa min الnaar naarta meeshuu ka geli lahaa lafdi kaloo caliy bn abi aalib laga warinaya baa wuxuu ohanaya falyalij الnaar fii صaxiixi muslim muqadimadu ku warinaya falyalij الnaar macnaheedu waxa weeyaan qofkaasi naarta waa gelaya habaar weeyaan iyo ducaa calayh nebiguu habaarayo uu leeyahay falyalij الnaar naarta allaha geliya kaa isaga qofka aniga igu been abuurta allah naarta geliyo marka been oo dhan bay noqonaysaa وqاaل sلى الله عليه وaلiه وsلم xadiid sanadkiisuu ضaciif yahay abi umamana laga wariya musnad imam أحmed buuna ku sugan yahay wuxuu ohanaya rasuulka عalaيه الصلاaة وaسaلاam yuطبc الmuؤmin qofka muؤminkaa waa lagu daabacaa weyaan waa lagu shaabadeeya calى kuli شhay wax walba waa dhacdaa in qofka muؤminka ay ka dhacaan qofka muؤminka ah wax walba waa ka dhacaan إlا الkhayaana والkdib dhagartii iyo beenta mooyaane labadaa maya qofka muminka wax walba waa ka dhici karaan tuug waa noqon karaa tuuganimo waa ka dhici kartaa dil waa ka dhici karaa iyo khalad waxaasoo dhan waa ka dhici karaan laakiin beenna kama dhici karto khayaanona kama dhici karto dadku u khayaano labadaa midna kama dhacdo qofka muminka macnuhu waa maxay qofka ay waxaa ka dhacayaan islaamnimadii lagama saarayo laakiin mu'min buusan ahayn farqi baana u dhexeeya bayna alislaami waاliimaan islaamnimadu waa daa'iradaa weyn laakiin iimaanku waa ka sii hooseeyaa oo dad gaar ah baa ah qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna islaamnimadu waa derajo sare weeyaan iimaanku waa derajo sare weeyaan islaamnimaduna waa derajo hoose qofkan marka khiyaanada iyo kadibka la yimid beenta derajadaa kore waa laga soo dejinaya derajada hoosaa loo soo dejinaya islaamnimadaa dadka muslimiinta caamka iyo caamadaa unbuu ka mid yahay marka laguma yaqaano khayaanada iyo kadibkii qofka mu'minka ah abadan waana sax weeyaan oo axaadiid kaloo saxiixa ayaa jirtay labadaa shay in lagu yaqaano dadka munaafiqiinta in lagu aqoonin dadka mu'miniinta tilmaamaysa wa qaala sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa xadiidka bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen muqir bna shucba wa qaala wuxuu yidhi man rawaa canii qofka aniga iga wariye iga sheega xadiidan xadiid iyo war iga sheega wa huwa yuraa isagoo u arkaya annahu kadibun inuu been yahay inuu been yahay qofka isagoo arkaya xadiidka iga wariya aniga yidhahda nebigaa sidaa yidhi wuuna og yahay inuu been yahay fa huwa axadu alkadaabiin fa huwa kaasi axadu alkadaabiin beenlowyaasha mid ka mid ah weeyaan beenlowyaasha mid ka mid ah weeyaan marka iska ilaali sidaa darteedu sheekhu wuxuu yidhi falaaxa lak halkaa waxaa kaaga muuqda bi haada ana riwaayat almawduuci axaadiidta mawduuca ah oo la wariyaa laa taxilu inaysan bannaanayn maxaa mawduuc la yidhaahdaa marka qolooyin baa yimid rawaafid iyo zanaadiqo leh markaasay waxay isku dayeen in ay axaadiidta inaan qur'aankii lama bedeli karayo inay axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ku dhex daraan oo dadka muslimiinta si ay diintoodii oga hadleeyaan been abuurad ah allana wuxuu leeyahay subxaanaه watacaala ina naxnu nazalna الdikra waina lahu laxaafiظuun anigaa kitaabkan soo dejiyey sunnada anaana ilaashanayu rabbi yidhi subxaana watacaala lagama yaabo abadan alla waa xifdiyey qur'aankii fii suduuri الnaasi buu ku xifdiyey wa fi اlkutub buطuuna الnaasi iyo calooshii dadka ayaa lagu xifdiyey rag iyo dumar qof yar iyo qof weyn kulli waa la xifdisan yahay dadka muslimiinta badankooda qofba inta uu ka xifdisan yahay ha yaraato ha badnaato lagama yaabo diimaha kale oo dhan inay la mid noqdaan arrintaa diin sidaasi dadka ay u wada xifdisan yihiin ma dhici karayso kitaabkooda injiil baan saa loo wada aqoonin towreed baan loo wada aqoonin zabuur baan la wada aqoonin iyo wixii la mid ah kuwa kale iyagu beentaa warkooda badaa maxaa yeelay ama miyi ha joogo ama magaalo ha joogo rag ha ahaado dumar ha ahaado qof weyn ha ahaado qof yar ha ahaado wuxuu doonaba ha ahaado carab iyo cajam kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala wax uun buu ka hayaa qofka waa maziya khaas oo ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala kitaabkeenna ina naxnu nazalna adikra wa ina lahu laxaafiduun ama sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa xifdiyey awala fii suduuri asaxaaba ridwan allahi tacala calayhim laabtoodaa lagu xifdiyey waa la soo gudbiyey ilaa iyo kutubtii laynoogu qoray sanad iyadoo la hayo fulaan baa warinaya fulaan buu ka warinaya fulaan buu ka warinaya ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalam dadkaas inay yihiin ahlu sidqi waalamanati walxifd walitqaan dad noocaas iyadoo ay yihiin oo la hayo jazaaka allahu khayran awaraka allah ama diimaha kale lagama hayo weli ma aragtay injiilka iyo towraadka dadka masiixiyiinta ah iyagoo odhanaya waxaan ka haynaa nebiyullaahi ciisa sanad sax ah fulaanun can fulaanin can fulaanin can fulaan can nebiyullaahi ciisa iyadoo la leeyahay ama can nebiyullaahi muusa maya lama hayo ama can nebiyullaahi daawuud zabuur maya lama hayo taasina waa maziya khaas oo ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala ummaddaniyada ah wliajli dalika ayaa culimmada islaamku aad uga warramaan arrintaa iyada imaamu muslimna raxmat ullahi tacala caleyh muqadamadiisu kaga hadlaya saxiixa ilaahay subxaana wa tacaala arrintan inuu khaas oga dhigay ummaddan iyada maxamed ibnu siriin iyo kayrkiisaana sidaa yidhaahda diintan iyadaa iyo cilmigan sanad baa ilaahay u yeelay subxaana wa tacaala lagu xifdinayo fii yowmina hada waad arkaysaa isnaadkii ayuu ka bilaabaya qofka sheekha ah sanadkiisa can shaykhihi can shaykhihi can shaykhihi ila اnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam inkastoo aad u yar tahay dadka haya asaniidda noocaas ah ilaa nebiga ku tagta salawaat اllah wasalaamu calayh maxaa yeelay dadkii waa raqbadoodii waa yaraatay arrintaa iyadaa cilmigii طalabkiisiina waa yaraaday haddaba axaadiidtii daciifka ahayd ama mawduuca ahayd kutub baa lagu aruuriyey iyadoo ummadda looga digayo imaam ibn اljawsi raxmat اllahi tacala aleyh kitaab buu alifay axaadiidan mawduuca ah sidoo kale kayrkiisa way alifeen axaadiidta mawduuca ah axaadiidtii saxiixa ahaydna goonni baa loo alifay imaamu albukhaari baa wuxuu odhanaya raxmat ullahi tacaala calayh saddex boqol oo kun oo axaadiid ayaan hayaa wiil oo saxiix ah inta uu saxiixiisa ku qoray buuna ka soo lakhisay oo ka soo goonni yeelay intaa in la ego daciifna waa yaqaanay raxmat ullahi tacaala calayh mila dalika imaamu muslim mila dalika a'immada kale alle marka subxaanahu wa tacaala culimmadanu u xil saaray maxaa yeelay alculamaau warahatu اlanbiyaa ambiyaday dhaxleen mar hadday ambiyaday dhaxleen diintii ambiyada inooga tagtay culimmada inoo ilaalinaysa war waxani waa daciif war waxani waa saxiix war waxa nebigaa lagu been abuurtay waa mawduuc cala اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam sidaasay marka inoogu kala shaandheeyeen kutubta marka axaadiisteedu ay daciifka yihiin iyo mawduuca in la iska ilaaliyo weeyaan kitaab walba iska ilaali ha akhrisanin ilaa kitaab aad sixadiisa hubtid mooyaane waxaa laga yaaba qofka inuu yidhaahdo waxani kitaab bay ku qornaayeen maya kufrigaba kitaab buu ku qoran yahay sidaynu ognahay iska ilaali marka nebiga oo lagu been abuurtaana wax sahlan maaha salawaatu ullahi wasalaamu calayh habaarkii nebiga ku soo arooray falyalij innaar riwaayadda cali bin abi aalib fii saxiixi muslimin wakayrih naarta ha galo ka isaga allah naarta geliyo lafdiyada kalena waxay odhanayaan qofka isaga naarta waa gelaya ee ha u diyaargaroobo boosku naarta ka geli lahaa alkabiiraة اlcaashira kabiirada tobnaad waxa weeyaan iftaaru ramadaani bilaa cudrin walaa ruksa maalin ramadaankii ka mid ah oo la iska afuro iyadoon cudurdaar sharciga qofka uunan haysanin ruksana uusan haysanin sida qolooyinka aan kala ogeynba in ramadaan soo galay inuu dhammaadayba maanta waa maalintii noogu dambaysay ramadaanka qolooyin baanan ogayn inuu dhammaanayo aanan ogayn inuu dhashayba bish warba aanan u hayninba iyagu inay ku dhaceen kabiiraba uma haystaanba islaamnimo ay isu haystaan arrinta haddii takaasul iyo tahaawun ay ka tahay ha u diyaargaroobeen naar hadday juxuud ka noqotona kufri iyo gaalnimo weeyaan inkiraad hadday ka noqoto iyo inaan loo baahnayn oo arrintaa iyada gaalnimo weeyaan hadday ka noqoto takaasul iyo wallaahi ma soomi karaya dadka qaarkii waxay ku leeyan waa shaqeeyaa siddeed saacadood baan shaqeeyaa waa wareeraya indhahaba ee sida qolooyin aan arkay oo kale waxay yidhahdeen indhaha waxba kama arkeen oo shaqadii oo fasax maad qaadatid yaa kugu kallifay shaqadan waa adigu u ordaye aakhiro shaqadeedii aawo iyadu naarta inay indhaha kugu xanuunaan ma ka baqanaysid miya naartu inay indhaha kugu xanuunaan kama baqanaysid miya marka ayib iftaaru ramadaana bilaa cudurin ramadaankii oo la afuro weeyaan cudurdaar la'aan walaa ruksatin iyo rukso la'aanba waqaala الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nebiga wuxuu yidhi xadiidkan isaga waa xadiid daciif ah weeyaan waxaa warinaya abu daawud iyo tirmidi abu hurayrana laga warinayaa daciifna weeyaan laakiin macnihiisu waa sax weeyaan waynu arki doonnaa wuxuu odhanayay lafdiga abu hurayra man aftara yowman qofka afura maalin min ramadaana ka mid ah maalin ramadaanka ka mida qofka afura bilaa cudurin wax cudurdaar isagoonan haysanin cudurdaarku waa maxay qofku waa mariido waa jiran yahay waa musaafir waa haweenaydii uurka lahayd ilmay nuujinaysaa wixii la mid oday waa yeel ah weeyaan maba soomi karayo hadduu soomo tabartii baa ka tegaysa wagayru dalik xanuunka ha yaraada ha weynaado noocu doonaba ha ahaado bilaa cudurin wax cudurdaar ma haysto walaa rukhsatin ruksana ma haysto ruksadii maxaa noqonaya qof dhallinyaro oo xoog ahoo awoodi karaya inuu soomo laakiin rukhsu haystaa oo maxay tahay waa musaafir weeyaan faman kaana minkum mariidan aw calaa maxay ahayd saafarin faciddatu min ayaamin ukhra ruksaa la siiyey markaysaga adigoo xoog lahoo dhallinyaro ah haddana ilaahay baa rukso ku siiye waa afuri kartaa mar haddaad musaafir tahay marka qofka afura maalin ramadaan iyadoo cudurdaarna uusan haysanin isla markaana rukhso haysanin maxaa la leeyahay lam yaqdih kama gudayo siyaamu dahri hadduu sanadkii oo dhan soomo kama gudayo walow saama haba soomo hadduu doono macnaha meesha ku jiraa waxay tahay maalintan ramadaan bay ka mid tahay soo maa maziye khaasay leedahay iyo arrin gaaray leedahay soo maa alle subxaana wa tacaala wuu ammaanay soo maa lilahi cutiqaa fi kulli wadalika fi kulli laylatin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dad uu naarta ka xoraynayo habeen walba oo ramadaankii ka mid ah mar hadday maalin ka mida ramadaankii ku seegtay habeenkaana waa ku seegtay iyo ajarkeedii iyo hawaabkeedii iyo maalintaa waxay lahayd haddaad tidhaahday sanadka intiisa kale oo dhan baan soo qadaynayaa maalin ramadaan uma dhigmayso waajibka haba kaa gudma hadduu doono waajibkii haba kaa gudma hadduu doono laakiin qofkii cudurdaar sharci lahaa ama rukso lahaa waa ka gudaysaa maxaa yeele allah siiyey subxaana wa tacaala qofkaasi waa ka gudaysaa laakiin qofka kale maya sheekhu wuxuu yidhi hada lam yahbut xadiidkan isagaa ma sugnaa maxaa yeele sanadkiisaa dacfi ku jiraa wa qaala sala allahu calayh ali wasalam xadiid kale wuxuu nebiga ku odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh asalawaatu alhamsa xadiidka abu hurayre weeyaan bukhaari muslim ba ay warinayeen الصلوات الخمسة شنت صلاadوod iyo والجuمعaة إلى الجuمعaة maalinta جiمcaha qofka tukada ilaa جiمcihiisii kale inta laga gaarayo وaرaمaضاan qofka sooma ilaa رamaضاanka kale laga gaarayo كaفاaraaت kuwa la isu dhaafayo weeyaan لima baynahuna inta udhaxaysa inta u dhaxaysa ilaahay ugu dhaafaya subحaanaه وataعaaلى maاجتuنibaت الكabاaئر hadduu qofku ka fogaado dembiyada waaweyn inta udhaxaysa ilahay ugu dhaafaya subحaanaه وataعaaلى qaala sala allahu calayh ali wasalam xadiid bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen cabdullaahi bni cumar bn alkhaaabna laga warinayay radi allahu tacaala canhuma ayaa nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh bunya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay dhisay shan tiir islaamka waxaa lagu dhisay shan tiir shan tiir ayaa islaamka lagu dul dhisay shantaa tiir qofkay ka maqan tahay mid ka mida waxbaa ka maqan islaamnimadiisii ma dhammaystirna weeyaan macnuhu mid ka mida intuu kaa maqan yahay islaamnimadaadii ma dhammaystirna ku talagal maxay tahay shahaadati an laa ilaaha ila allah ana muxamada rasuulu اllah waa ilaahay subxaanah wa tacaala oo la qiro waxdaaniyadiisa inuu alle xaq lagu caabudo uusan jirin isaga mooyaane muxamedna inuu yahay rasuulkii alle salawaatu اllah wasalaamu calayh wa iqaami الsalaati salaada oo la oga weeyaan shardiga labaad tiirka labaad ka saddexaad waa iitaa'i zakaa zakada oo la bixiyo dadkii waajibka ay ku ahayd ay bixiyaan dadkii xaqa u lahaana ay siiyaan ka afraad wa sawmi ramadaan weeyaan derbiga afaraad iyo tiirka afaraad maalinta ramadaan uu soo galo oo la bilaabo ilaa intuu ka dhammaanayo wa xaji ilbeyti ka shanaadna waa beytkii ilaahay oo la xajiyo shantaa mid ka mida intuu kaa maqan yahay islaamnimadaadii ma dhammaystirna hadday kuu dhammaystirmaanna falilaahi alxamdu walminna marka qaarkood cumrigaaga mar bay waajib kugu noqonayaan qaarna qofka haddii waalidkii islaam ahaaba loogama baahnaba maalan haddii qofka aabbihii hooyadii islaam ay ahaayeen loogama baahna shahaadata an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuul اllah oo qof naga midoo loo laqinay miyaa jira shahaadateynkii maya maxaa yeelay waladku wuxuu tabac u yahay waalidkiisa shareecada islaamka awlaaddu waxay tabac u tahay waalidkooda ay raacayaan xagga axkaamta ta kale awlaadda waxaa lagu dhala waa islaamnimo weeyaan sidaa darteeda imaam axmed ibn xambal markuu ka hadlayay kitaabkiisa ahl adimma haddii ilmihii gaalada ay dhaleen la soo qabto oo daa'irada islaamka ay soo galaan oo guryihii islaamka ay ku barbaaraan islaamnimo ma laga rabaa maya lagama rabo maxaa yeelay ilmahani marka hore asalkiisu waa islaam uma waxa uu ku soo barbaaray biyaha islaam ah acmaashii islaamku la imanaya islaamnimu la yimid marka iyadaa qofkaasi lagama doonayo shahaadateynkii inuu qori maxaa yeeley maa min mawluud muxuu ahaa xadiidka ila wayulad cala alfitra ma jiro ilmo la dhalo ilaa waxa lagu dhalaa islaamnimadii weeyaan firadii baa lagu dhalaa firat allahi alatii fatra annaasa calayh laa tabdiila likhalqi illah dalika addiinu alqayim taasaa lagu dhalaa weeyaan markaasuu nebigu wuxu yidhi alayh salatu salaam faabawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani aabbihii hooyadii dhalaybaa marna ka dhigaya yahuudi ama masiixi ama majuusi ka dhigaya aan diin lahayn markuu weynaado sida kiniisadda loo geenayo marka dambe isagu noqonaya markuu qaangaaro mid kiniisadii aada iyagaa ka dhigay ama yahuudi bay ka dhigayaan aadaya macbadkoodii ama waxay ka dhigayaan majuusi dab caabudihii wixii la mid ah laakiin asalku waa islaamnimo weeyaan buniya alislaamu calaa khamsi marka taasoo kale marka qofka lagama rabo haddii asalka aabbihii hooyadii ay islaam ahaayeen tabac buu u noqonaya aabbihii hooyadii waxaa la mida beydka ilahay oo la xajiye subxaanah wa tacaala mar keliyu waajib ku yahay uma intaa dabadeed qofkii wasci ilaahay siiyey iyo xoolo shantii sanaba inuu mar soo xajiye waajib weeyaan sida la garanayo maxaa yeele axaadiis baa ku soo aroortay xasan ah oo la soo tilmaamay waynu noo iman doonaa amaa intaa wixii ka soo haray salaadda oo kale maalintii shan mar baa laga doonayaa ilaa qofka inuu cudurdaar sharciga leeyahay sida haweenaydii aynu garanaynay markay xaydka ku sugan tahay ama nifaaska ku sugan tahay mooyaane waxaa la mida qofkii miyirkiisu doorsoomay ee waalan ilmihii yaraa aan qaangaarka ahayn iyo wixii la mid ah dadka iyagu waa ahli acdaar weeyaan cudurdaar sharciga ay leeyihiin zakadana waxaa laga doonaya waa qofkii nisaabku uu gaaray sanadna ka soo wareegay xoolihii qadarkii zakada laga bixin lahaa waa gaareen sanadna waa ka soo wareeg waajib bay ku noqonaysaa ramadaankii oo ah bishan hadda aynu ku jirnana waajib weeyaan qofkay u bilatay inuu soomo faman shahida minkum الshahra falyasumhu buu alla yidhi subxana wa tacala ha soomo marka shantaa tiir waa shanta tiir ee islaamka weeyaan alaykum salam qaala xamaad ibnu zaydin wuxuu oranayaa waa xadiid weeyaan sanadkiisu daciif weeyaan abu yacla baa warinaya cabdullahi bn cabaas baana laga warinayaa iyo kayrkiisaba laakiin waxaa la yidhahdaa waa kalaam cabdullahi bn cabaas saasuu sax ku yahay xamaad ibnu zayd wuxuu warinayaa can cmr bna malikin ilbakri ka warinaya can abi اljawزa uu ka warinaya waa taabici weeyaan can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala inuu yidhi cura اlإslaami wa qawaacid اddiini ثalaaث guntimaha islaamka iyo qawaacidkiisa iyo aasaaskiisuba diinta alle subxaanaه wa tacaala saddex weeyaan cura اlإslaami guntimaha islaamka iyo wa qawaacid اddiini diinta aasaaskeeda alaaatun saddex weeyaan ta hore maxay tahay shahaadata an laa ilaaha ila allah in la qira alle xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaahay mooyaane wsalaati ana muxamedan rasul allahna way la socotaa wsalaati ta labaadna guntinta labaad iyo asaaska labaad waxa weeyaan asala salaaddii weeyaan ta saddexaadna waxa weeyaan wa sawmi ramadaan wa sawmu ramadaan ramadaankii oo la soomo weeyaan faman taraka qofka ka taga waaxidata minhunna mid intaa ka mida qofka ka taga fahuwa kaafirun kaafir weeyaan riwaayad kalena waxay odhanaysay falaa yazaalu bidalika kaafiran walaa yaxilu damah cabdullahi bn cabaas saas watajiduhu sheekhu wuxuu yidhi watajiduhu waxaad helaysaa kaiira almaal qofkii isagoo xoolo badan leh walaa yazaal watajiduhu waxaad helaysaa kaiira almaali walaa yazuku kana zakayn maayo walaa yaxilu damah dhiiggiisana ma bannaana hada khabaru صaxiixu weeyaan khabar sax ah weeyaan cabdullahi bn cabaas qowlkiisii weeyaanoo saasuu sax ku yahay haddiise nebiga loo rafciyo calayhi الsalaatu wasalaam oo nebigaa sidaa la yidhaahdana maya sanadku daciif weeyaan marka waa qowl cabdullahi bn cabaas uu leeyahay oo wuxuu leeyahay islaamka guntimihiisi iyo aasaaskiisuba saddex weeyaan waa shahaadata an laa ilaha ila اllah وana muxamadan rasuul اllah iyo salaadii iyo soomkii weeyaan qofka ka taga intaa isagoo inkirsan darteeda oga tagana kaafir weeyaan qofka laakiin haddii uu takaasul iyo tahaawan oga tago wuxuu leeyahay ka zuuli maayo islaam inuu yahay laakiin naar waa gelaya qofka isagaa shaki ma laha wa cinda almu'mini haddaba sheekhu wuxuu yidhi qofka mumin cinda almu'miniina dadka mu'miniinta agtooda muqararun waxaa ka yani go'aanka ah waxaa arrintaa iyada ay ka qabaan waxa weeyaan man yatruk sawma shahri ramadaan qofka ka taga bisha ramadaan soomkeeda bilaa maradin isagoo xanuun u geeyey oo uusan jirin walaa garadin dan kalena aanan lahayn oo musaafir iyo wixii la midaan aanan lahayn annahu sharun kaasi inuu ka shar badan yahay min azaani qofka zaanigaah qofka zaaniga waa ka shar badan yahay qofka bisha ramadaan intay u dhalatay ay u dhammaatay isagoonan soomin waa ka shar badan yahay qofka zaanigaah wاlmakaas qofka canshuurta qaadana waa ka shar badan yahay wamudminu اlkhamri ka khamriga cabana waa ka shar badan yahay bal yashukuuna sheekhu wuxuu yidhi waxayba ka shakiyaan culimmada iyo dadka muslimiinta fii islaamih islaamnimadiisay bay ka shakiyaanba wayadunnuuna waxayna u malaynayaan bihi kaa isaga azandaqa uurka gaal inuu yahay wاlinxilaal iyo qof inxilaal uu ku dhacay macnaa waa uurka gaalnimadii un weeyaan calooshu gaalka yahay saasay u malaynayaan maxaa yeele dadka muslimiinta waa sooman yihiin ma soomana waa cunaya waa cabbaya caafimaad baa ilaahay siiyey waa socda wax u diidanna ma jiro cudurdaar sharciga ma laha rukhsan ma haysto bil ramadaan maalin keliya maaha labana maaha waa soddon maalmood qofka zaaniga laakiin mar keliya ka dhacdaa soo ma haa qofka khamriga cabbana mar bay ka dhacdaa soo ma nacam laakiin kani isagu waa joogto weeyaan soddonka maalmood saasay oga tegaysa waxaa kuugu daliila xadiid ibnu khusayma iyo ibnu xibbaan ay warinayaan saxiixooda ay ku warinayaan baa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh habeen habeennadii ka mid ah baa laba malag ii timid oo ay soo kaxeeyeen waa jibriil iyo malag kale dhagax bay i keeneen sibsib ah wacar ah ayay i keeneenoo waxay yidhaahdeen fuul markaasaan idhi dhagaxan sibsibka ah seen ku fuulaa ma fuuli karayo waxay yidhahdeen adigu isku day annaga kuu sahlaynin garbahay qabteen nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la saaray waa la kaxeeyey wuxuu nebigu soo arkay naartii salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyo waxa gudaheeda aaday wuxuu yidhi saan u socday baa waxaan maqlay qaylo meel ay ka yeerayso iyo cabaad markaasaan labadoodii waxaan ku eedhi war waxan maxay yihiin qaylada ah dhagaha naga kharribay wuxuu yidhi waa cuwa ahli naar baa laygu yidhi cuwa macnaha waxa weeyaan waa codkii weeyaan iyo yeeritaankii cabaadkii iyo calaacalkii ahlu naarka weeyaan ahlu naarkii oo cabaadaya weeyaan saasaa laygu yeri wuyhi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waan baxay oo way isii kaxeeyeen waxaan u tegey buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qolooyin bishimahooda ay ku xidhan yihiin xagga kore ta hoosena ay ku xidhan tahay xagga hoose lana dillaacinayo dhinacyadii waan la yaabo waxaan ku yidhi yidhi kuwanna maxay ahaayeen markaasaa waxaa laygu yidhi wui rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwanna waxa weeyaan waa ummaddaada kuwa maalinta ramadaanka ah inta aan la gaarin wakhtigii wax cunaya weeyaan ramadaankii isagoo aanan wakhtiga afurkaba la gaarin iyagooba iska afuran yihiin waxbay iska cunayaan maba soomanaba kuwaa weeyaan baa laygu yidhi rasuulka yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh marka inay ahlu naar yihiin oo sidaa loo ciqaabaya naarta gudaheedii ayuu rasuulka inoo tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu calayh وqاala slى الlaه عalيه alي وsلم xadiid kaloo fii صaxiix الbukhaari ku sugan abu hurayrana laga warinayay wuxuu ku yidhi rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu عalayh man lam yadac qofkaanan ka tegin qowl الzuur hadalkii beenta ahaa iyo wاlcamala bih isagii oo lagu camal falaa iyo wاljahl waxyaabaha jahliga ah jahligu waa wixii xumaa oo dhan falaa xaajaةa dan kama laha lilaahi ilaahay alle wax dana kama laha bian yadaca kaasi inuu ka tago طacaamuhu وasharaabah wuxuu cunayay iyo cabitaankiisii inuu ka tago iyo inuu iska wato ilahay danka ma laha inuu afka iska xirnaado iyo inuu cuno waa isugu mid ilahay agti maxay sababtu tahay sababtu wax kale maaha waxa weeyaan waxa uu la yimid oo ah hadalka beenta ah iyo ku camalfalkiisii iyo jahligan uu la yimid wa can الnabiyi salى اllahu عalayh alih wasalam xadiid fii sunani tirmidi ku sugan abu hurayrana laga warinaya sanadkiisuna uu sax yahay ayuu rasuulka wuxuu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh ragima anfun sanbaa booroobay weeyaan sanduliyo sanboor weeyaan imri'in qof rakhima anfu mri'in qof baa sankiisuu booroobay adraka gaaray oo soo haleelay shahra ramadaana bisha ramadaan soo haleelay falam yugfar aanan loo dembi dhaafin lahu kaa isaga ah xadiid kalena muxuu odhanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa mimbarka fuulay mimbarkiisuna saddex jaran jar waha sida keenan oo kale aamiin buu yidhi aamiin aamiin saxaabadii baa waxay yidhahdeen rasuulka allow maxay tahay aamiin aamiintan weligaadan dhihi jirine maanta aad tiri adoo jaranjaradii fuulaya mimbarka maxay tahay rasuulka allow rasuulka wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wax kale maaha ee waxa weeyaan jibriil baa ii yimid wuxuu igu yidhi waxaa ka mid ahaa saddexda shay waxay ahaayeen aynu ka faa'idaysannaba qofka labadiisa waalid soo gaaray ama mid ka mid ah oo aan sababtiisii jannada ku gelin naartuu gelaya allaha ku fogeeya aamiindha aamiin baan dhahay buu yidhi maxaa yeele waalidku in janno lagu galaa waa khasab haddaadan sabab aynan u noqonin janno inaad ku gasho naar baad ku gelaysaa macnihi allah kugu fogeeyana marka aamiin buuna nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam jibriilna waa habaaray nebiguna waa u aaminsaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh ka labaad waxa weeyaan qof nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisii lagu sheegay meeshuu fadhiyey aanan ku sallaynin rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh naar buu gelayaa kaa isaga ah allah ku fogeeya aamiin dheh ana aamiin baan yar buu yidhi nebigu calayh salatu wasalaam marka salli cala nabi dembi dhaafna ka mudanin way u dhammaatay dembigiisana lama dhaafin maxaa yeele bishan waa shahru lmaqfira weeyaan habeen walba oo ka midana ilaahay addoomu naarta ka xoraynaya dembigooda dhaafaya nasal allah caza wajal an yajcalna minhu allahnu ka baryana inuu naga dhigo subxaana wa tacaala waa maalintii ugu dambeysay iyo saacadihii ugu dambeeyey weeyaan allahnu ka baryana subxaana wa tacaala inuu naga dhigo kuwa uu naarta ka xoraynayo annaga iyo waalidiinteena qofka markaa intay u dhammaatay aanan dembigiisii loo dhaafin naar buu gelayaa allah ku fogeeya aamiin dheh aamiin baan dhahay buu yihi nebigu calayh salatu wasalaam raqima anfu mri'in qof baa sankiisuu booroobay adraka gaaray shahra ramadaan oo falam yugfar lahu aanan loo dembi dhaafin alkabiiraة اlxaadiyata cashar kabiirada kow iyo tobnaad dembiga dembiyada waaweyn ta kow iyo tobnaad waa maxay alfiraaru min aلzaxf alfiraaru waa ka cararis iyo fulayoobid iyo baqasho weeyaan min aلzaxfi maalinta dagaal ku dhace muslim iyo gaal loo kala baxo dadkii muslimiinta iyo gaaladii marka sidaa loo kala baxo dadkii muslimiinta inaad garabkoodii ka baxdood fulayowdo ood cararto naftu orod bay kuga aamintaadi weeyaan maalinta iyadaa marka wax banaan ma aha wax fiicanna ma aha shareecada islaamka waqaala nabiy waqaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi isagoo arrintaa noo tilmaamaya fi suurati alanfaal weeyaan alle wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waman yuwallihim ywmaidin dubura waman yuwallihim ka jeediya ywmaidin maalinta duburahu dhabarkiisa qofka u jeediya dadka muslimiinta meeshii ay horay u socdeen isagu gadaal buu aaday waa cararay waman yuwallihim qofka u jeediya ywmaidin maalinta dagaalku dhacayo duburahu dhabarkiisa u jeediya ilaa inuu yahay mooyaane mutaxarifan liqitaalin mid xirfad dagaal la imanaya mutaxarif liqitaal xirfad dagaal macnaha oo waa maxay qoladii baa dhufays halkan ku jirta waa laga saari laya marka waa baqa waa baqabeen weeyaan waa wax cararay baa la iska dhigaya markay ka soo baxaan baa lagu soo dhabar celinaya dib baa la isu soo majiiraya inaan dhufayska la rabaa in laga soo saaro marka arrinta iyada ah hadduu qofku isagoo sidaa damacsan uu markuu gadaal u baxay xabaddii dhabarka ka qabsato ama madaxa ka qabsato dhibaato ma leh maxaa yeelay inama alacmaalu biniya udunmaya oo aadaya oo raacaya ilaa fi'atin koox saf ballaaran bay ahaayeen dadka muslimiinta dhinaca ka mid a safkoodii la jebiyey safkaa marka haddii dhinaca laga soo galo waxaa laga yaabaa intii kalena marka dhabarkaa looga iman karaa waa sahlanta marka meeshaa ayuu wuxuu damcay inuu xoojiyo dhinacaasuu aaday qofkaasina hadday xabad qabsato dhibaato male buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala laakiin wixii intaa ka soo haray soo maaha ummaddan lahaa xeelo dagaal isla markaana qolo muslimiintii ka mid oo dhinac ka mida ma xoojinayo fulaynimay ka tahay iyo boqosho qofka sidaa ah soo ma aha faqad baa'a waa la laabtay biqadabin caro min allahi ilahay xaggii ka ahaatay qofkaasi cara allah ku dhacday wa ma'waahu hooyadkiisu hadduu sidaa ku dhintana jahannamo weeyaan wa bi'sa waxaana baas lahaaday almasiir hooyad baa baas lahaaday jahannama u baas leh وqاla slى الlه عليه وsلم xadiثkii bukhaariyo mslim ba ay warinayeen abu hurayra radi الlahu taعalى canه arضa iبn cabaasna waa laga wariyay kayrkooda nebiga عalaيه الsلاaةu waسaلاam wuxuu ku yihi اجtanibuu ka fogaada aلsبc الmubiqاaت toddobadii wax halaagaysay fadakra minha nebigu wuxuu sheegay toddobadooda inay ka mid tahay الtawalي waa jeesasho weeyaan ywma الزaxfi maalinta garguurashada zaxfiga waxaa la yihahda garguurashada waxaana loogu tilmaamay waxay tahay wax kale ma ahe maalintaa waa la siqaya labada ciidan mid walba ayar buu socdaa ayar ayaa la socdaa badnidana waa lagu magacaabaa sidaas oo kale iyo wixii la mid ah haddaba qofka fulayoobaya goormay bannaan tahay in la fulayoobo ma bannaan tahay sideedaba goormayse bannaan tahay oo arrin aad iyo aad hadalkeedu u dheeryahay fuqahaduna ay kaga hadlaan kitaabu uljihaad marka la marayo aad iyo aad bay oga hadlaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray ciidan aad iyo aad u tiro badan saddex rag ayuuna madax oga dhigay zayd ibnu xaarita ninkii la odhan jiray jacfar iyo ninkii la odhan jiray kii saddexaad kumu ahaa ghaswatu mu'ta cabdullahi bna rawaxa saddexdaasuu madax oga dhigay nebiga calayh sala slam saddexdiiba meeshaa lagu dilay khaalid bna waliid baa seeftii qaatay uma khaalid ibna waliid ciidamadii buu isku shaandheeyey waxyaabihii o dhan buu sameeyey calaa ayati xaal si tartiib aho nadiif a buu dagaalka oga soo baxay isagoona baqashana aynan ahayn isla markaana dadkii muslimiinta aad baa looga tabar badnaa loogana xoog badnaa isagoo aanan dagaalkii dadka muslimiintana ku dhamaynaynin isla markaana aan fulaynimo iyo baqasho aanan tilmaamaynin oon tusinaynin ayuu si tartiiba oga soo baxay dib u garasho nabadgelyo leh markii magaalada madiine uu yimid ayaa suuqii baa loo istaagay haween iyo caruur iyo cid walbaa u istaagtay iyagoo dhahayaan waxaad tihiin kuwo fulayaal ah oo soo cararay oo soo baqday baa tihiin marba haddaydan guul wadin khalaas weeyaan rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa la kuraarun in sha allah maya fulayaal ma aha laakiin waa kuraar oo waa kuwa laabanaya haddii ilaah yihahdo subxaanahu wa tacaala haddii ilaah yidhaahdo marka waktiyada qaarkood way bannaan tahay laakiin xaaladda ayadaa waa xaalado mucayana culimada fuqahaduna ay ka hadlaan kutubtooda mila dalik hadday la mid tahay xaaladaas oo kale iyo wixii la mida ama amiirkii muslimiinta hogaaminayo u arko arrintan iyada in ay tahay tahluko inay tahay oo markaa si xeelad leh uu dib uga soo saarayo wixii la mida dhibaato ma laha alayata xaal kutubta fiqigaa ayaa iyadoo mubasita halkaasay ku taallaa oo laga heli karaya alkabiiraة الthaaniyata cashar kabiirada labiyo tobnaad waxa weeyaan azinaa zinadii weeyaan wabacduha wabacduhu zinada qaarkeedna akbaru waa ka wen yahay ifman xagga dembiga min bacdin qaarka kale horaynu u tilmaanay iyadoo zinadoo dhan ay ka mid tahay kabaairtii ayaynan sinayn qaarkeed qaarka kale ka weyn darajaad weeyaan qaarkeed baa qaarka kale ka weyn zinadu marka maxay tahay zinadu waxa weeyaan shay aanan qofka xalaal u ahayn oo uu la yimaado macnaha waa maxay farji aanan xalaal u ahayn oo uu ku dhaco weeyaan taasaa loola jeedaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa taqrabu الzina qur'aankan aad buu oga hadlay walaa taqrabuu ha u dhowaanina azina zinadii ha u dhowaanina inahu kaana waa ahaaday zinadii faaxishatan faaxishay ahaatay wasaaa wayna u xumi badan tahay sabiilan waddo la maro waday u xun tahay waddo qofka qaaday u xun tahay iska ilaaliya qaala tacaala alla wuxuu yidhi wladiina laa yadcuun wladiina kuwa laa yadcuuna aanan baryaynin maca allahi ilaahay maciisa ilaahan aakhara ilah kale aanan baryaynin oo addoommada ilahay susuubanaa ee wan wanaagsanaa waxaa lagu yaqaanayay sifaadkooda yaa waxaa ka mid ah inaysan ilaahay subxaana wa tacaala alla kale la baryaynin walaa yaqtuluuna inaysan dilaynin weeyaan annafsa naftii inaynan dilaynin allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xaaraam yeelay ilaa hadday dilayaana goynayaan bilxaqi bay ku goynayaan walaa yazunuuna ta saddexaadna waa inaysan zinaysanaynin waman yafcal dalik qofka sidaa yeela buu rabbi yidhi yalqa waa la kulmayaa ilaahay ahaaman isagoo dembiile ah yudaacafu waa loo laalaabaa lahu kaa isaga alcadaab cadaabkaa loo laalaabaa ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah waykhlud waa ku waarayaa fiihi cadaabkaasna muhaanan isagoo ihaano u saaxiib ah ilaa man taaba qofka toobad keena mooyaane marka zinadii weynankeedii waxaa ku tusinaya rabbi subxaana wa tacaala markuu ka soo hadlay shirkigii fiiri dunuubta sidii loo xiriiriyay shirkigii baa la tilmaamiyey laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhar uma maxaa la sheegay waxaa la sheegay walaa yaqtuluuna الnafsa alati xarama allahu ila bاlxaq qatligii baa laga soo hadlay iyo dilkii uma zinadii baa la sheegay saddexdaa qofka la yimaada yalqa ahaama ilahay wuu la kulmaya isagoo dembiile ah addunyadii aakhiradiina waxa wey yudaacaf lahu lcadaab abaalkiisa cadaabkaa loo laalaabaya waykhlud fiihi muhana waana ku waaraya isagoo mid ihaano u saaxiib ah waqaala tacaala alla wuxuu yihi aلzaniyatu wالzani ninkii haweenaydii zaaniyada ahayd iyo ninkii zaaniga ahaa labadaba alla wuxuu yidhi subxaana watacaala fajliduu garaaca kula waaxidin mid walba oo minhumaa labadoodii ka mid ah mi'ata jaldatin boqol karbaash ku dhuftuu rabbi yidhi walaa ta'khudukum iyaynan idiin qabanin bihimaa labadooda ra'fatu naxariis iyo dhimrin iyo qalbi jilac iyo yuusan idiin qabanin fii diin illahi diinta ilaahay in kuntum haddaad tihiin muminiina bilah tu'minuuna kuwa rumaynaya billahi alla rumaynaya yaynan idiin qabanin waayo kuwan iyagaa waa kuwa dhallinyarada inaan horay meher hore u arkin waa qof walba oonan mehero hore soo gelin ayaa loola jeedaa ama ha yaraado ama ha weynaado marba hadduu qaangaar yahay mehero horena uusan arkin kaasaa loola jeedaa ama hadduu horay usoo mehersaday sooma xaas yeeshay oo xaaskiisii u galmooday marka iyada waa ka duwan yahay macnaheedu waxa weeyaan qofka isaga ah waa rajmi baa lagu dilaya dhagax baa lagu dilaya sida shareecadii islaamku noo tilmaantay aayad qur'aanaan rabbi kusoo dejiyey subxaanaه wa tacaala axaadiista nebiga iyo ficilka nebigana sidaasuu ahaa abubakrna saasuu sameeyey cumar waa sameeyey cuثmaan waa sameeyey cali waa sameeyey kayrkooda saxaabada ridwan اllahi tacala calayhim aجmaciin qaala tacaala alla wuxuu yidhi azani kii zaaniga ahaa laa yankixu ma guursanayo ilaa wuxuu guursanaya ninkii zaanigaa maxay tahay zaniyatan haweeney zaaniyata w w mushrikatan ama haweeney mushrikadu guursanaya wazaniyatu haweeneydii zaaniyada ahaydna laa yankixuha guursan maayo ilaa zani nin zani ah mooyaane aw mushrikan ama mid gaal aho mushrig ah mooyaane waxurima dalika arrinkaa waa laga xaraam yeelay cala lmuminiin muminiinta waa laga xaraam yeelay muminiinta waa laga xaraam yeelay oo wax banaan ma aha meesha marka waxaa laga qaadanayaa sida suurat nuur dhexdeedaba rabbi kusii sheegay weeyaano alkhabiiثaatu lilkhabiiثiin wاطayibuuna liطayibaati weeyaan kuwa khabiidka ah kuwa khabiid un bay leeyihiin weligaaba fiiri adigu weligaaba fiiri ka qaadka cuna haweeneydii gadaysay unbuu guursanaya qof mu'minada inuu guursado lagama yaabo way dhacdaa in khaladkaa dhaco mararka qaarkood laakiin wax sii joogaya ma ah taa waxaa la mid ah haweeney zaaniyad ah iyaduna nin zaani un bay leedahay waa isku mid weeyaan soomaaliduna horey u tilmaantay waxay yidhahdeen shimbirba shirmi shimbirkiisuu la duulaa shimbirba shimbirkiisuu la duulaa qof salaad u taagan caaw oo dhan iyo ku qaad cunaya ma wada heshiin karaan gurigaana ma taagnaanayo sii jiri maayo abadan maxaa yeele allaba uguma talagelin subxaana wa tacala alkhabiiثaatu lilkhabiiثiin wاطayibuuna liلطayibaat ula'ika mubara'uuna mima yaquluun sida rabbi yihi subxaana wa tacaala aw mushrikatan aw aw mushrikin baa la yidhi ninkii zaaniga ahaa haweeney zaaniyada ama haweeney mushrikad buu guursanayaa ninkii haweeneydii zaaniyada ahaydna sidaasi la eg iyaduna nin zaani ah ama nin mushrigay guursanaysaa meeshaa tanbiih bay u baahanta oo waxa weeyaan mushrigu ma bannaan yahay in la guursado maya ma bannaana ninkii muslimka ahaa haweeney mushrikada uma bannaana haweeneydii muslimada ahaydna nimaan muslim ahayn uma bannaana nimaan muslim ahayn uma bannaana ama ninkii muslimka ahaa waxaa u bannaan haweenkii ahlulkitaabka ahaa waxaa laga yaaba in la yihahdo iyagu miyaanan mushrikiin ahayn iyagu mushrikiin waa yihiin lakiin ahlulkitaab baa rabbi ku tilmaamay waana la kala soocaa mararka qaarkood lam yakun aladiina maxaa la yidhi maxay ahayd kafaruu he min ahli اlkitaabi iyo wlmushrikiin waa la kala soocay iyagoo mushrikiin ah baa haddana ahlulkitaab ay yihiin shirkigan gadaal buu oga yimid lakiin ahlulkitaab bay ahayn asal taasaa marka iyago lagu gooni yeelay haweeneydii ahlulkitaabka ahayd iyaduna laba shardi bay leedahay awala waa inaysan zaaniyad ahayn oo cafiifad ay tahay dhowrsanta haaniyanna waa inay ahlulkitaab tahay shardigaas waa inay dadka diinta le tahay oo bilaa diin aysan ahayn qolooyinkan maanta atheist lagu magacaabay iyo qolooyinka lamidka ah maya lama guursan karayo ma banaano diinba maba haystay kuleeyihin anigu waxaan aaminsanahay maba jiraba lama guursan karayo kuwa noocaas ah waa inay ahlulkitaab tahay sida rabbi u sheegay subxaana wa tacaala isla markaana ay tahay muxsinad wlmuxsinaatu min ahli اkitaab waa inay tahay muxsinad cafiifad dhowrsan wax dhowrsan haddaysan ahayn ma banaana iyaduna waxay soo hoosgelaysaa الzani laa yankixuha ila zani zaniyata aw mushrikatan haweeneydii muslimada ahayd nin ahlukitaaba inay guursato uma banaana ku kalena warkiisa badah haddii ay yihaahdo tiraahdo waa guursadayna guur laguma magacaaba zina lagu magacaaba ka isaga ilmahay dhashayna ilmaha ilmo islaamnimo ku dhashay maaha loomana nisbayn karayo islaam meher xalaal ah looma nisbayn karayo ilmaha dembi ma laha labadii iska dhashay baase dembi leh ilmaha dembi ma laha labadii iska dhashay baase dembi leh macnaha hadalkaasi wuxuu radinayaa xadiid aanan sax ahayn oo nebiga loo nisbeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh muxuu leeyahay wuxuu odhanayaa waladu zani sharu thalith ama laa yadkhulu ljanna ilmaha zinada ku dhashay saddex kan u shar badan weeyaan aabihii iyo hooyadiibu saddex ku yahay sooma isagaa ugu shar badan marka macnihi saddexdooda ayuu saddexeeyaa saddexda sharta leh weeyaan marka ama jannada ilaahay ma galo iyo wixii la mid ah isagu dembi uu leeyahay ma jirto walaa taziru waasiratun wisra ukhra hadduu qof wanaagsan noqdo oo saalix ah ilahay waa ka abaalmarinaya wanaaggiisa iyo camalkiisa waalidkiisana zinada ay la yimaadeen baa laga abaalmarinaya nacam marka gabdhaha muslimaadka sheeganaya ee nimanka gaalada ale waan guursanaynaa guur laguma magacaabay zina weeyaan kaasi waa zina weeyaan waxurima dalika calى اlmu'miniin qaarkood waxay leeyihiin maya waan isguursanaynaa wuu soo islaamaya hadalkaa isaga dib ha loogu laabto zina weeyaan zina weeyaan arrinta ayada dib ha loogu laabto maxaa yeele hadduu islaamnimadiisuba tahay mid ku xihan guurkan islaamnimo maha ta ayada ee islaamnimadu waa inay noqotaa khaalis liwajhi اllahi tabaaraka wa tacala wuxuu qofkan usoo galay islaamnimada diinta alle subxaana wa tacaala darteeda waa inaysan ka noqonin wuxuu ku doonaya guur waynu aragnay in badan haweenaydaasay ku doonayaan ama qofkaasay ku doonayaan in ay ku helaan hadday helaanna khalaas weeyaan iyaduba awalba isagay la mid ahayd waxay dhaanta aanan jirin marka horeba wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam xadiidka abu hurayra bukhaariyo muslim bay warinayeen nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh laa yazni zani kii zaaniga ahaa ma zinaysto xiina yazni waktiguu zinaysanayo wahuwa mumin isagoo mumin ah kii zinaysanayay ma zinaysto isagoo mumin ah way inoo iman doontaa walaa yasriqu ma xado assaariqu kii waxadayeyna xiina yasriqu waktigu waxadayo wahuwa mumin isagoo mumin ah qofka zaaniga ah markuu zinaysanaya iimaanka waa laga siibaa qofka waxadaya tuuga ahna markuu tuuganimada la imanaya waa laga siiba iimaanka walaa yashrubu ma cabo alkhamra khamrigii ma cabo ka cabayey xiina yashrabuha waktiguu cabaya wahuwa mumin isagoo mumin ah maxaa yeele iimaankiisa u diidaya wax hadduu iimaan leeyahay iimaankaa u diidi lahaa waxan soo maha iimaan ma laha marka sidaa darteeda و qاl slى الlه عليه alي وsلم xadيiث تirmidiy xaakim bay warinaya abu daud sanadkiisuna uu صaxiix yahay ayaa wuxuu ku oranaya rasuulka salawaat الlah وaسalaaم عalayh abu hurayra laga warinaya إida zna الcabdu qofka hadduu zinaysto adoonka ahi kharaجa minhu alإimaan iimaankii waa ka baxa fakana عalayhi korkiisu wuxuu ku noqonayaa kaلdulati sidai daruurtii oo kale daruurtii hareynaysay oo kaleu noqonaya iimaankii qalbigiisa laga saaraya marka laga saaro daruurta hareynaysa o kaleu noqonaya faida inqalaca minha hadduu xumaantii ka baxo rajaca ilayhi waa usoo laabanaya aliimaan iimaankii waa usoo laabanaya markuu zinaysanaya waa sida markuu waxadaya waa sida iimaankii waa laga saaraa hadhowna waa loo soo celiyaa hada calى sharط الbukhaariyi wa muslim weeyaan wa ruwiya can الnabiyi salى اllahu عalيه alih waslm waxaa nebiga laga wariya salawaat اllah wasalaamu aleyh bisiiqati tamriid buu ku warinaya xadiidka sanadkiisu daciif weeyaan sheekh naasirna waa daciif yeelay silsilaة axaadiiث الضaciifa xaakim baa warinaya abu hurayrana ka warinaya radi allahu tacala canhu arda waxaa laga sheegay nebiga calayh salaatu wasalaam xaggiisa inuu yihi man zana aw shariba alkhamr qofka zinaysta ama khamriga caba nazaca allahu minhu liimaan ilahay iimaanka waa ka saaraa kamaa yakhlicu linsaan siduu qofku isaga bixiyo alqamiisa marada min ra'sihi madaxiisa oga bixiyo dharkaad xiran tahay shaarka iyo funaanada iyo qamiiska iyo markaad iska bixinayso xagga luquntaad ka bixinaysaa soo maha ha saasoo kalea looga saaraa iimaanka iimaanka marka laga saaro marka korkiisuu ahaanaya hadduu ilaahay u toobad keeno oo ka laabto xumaantii oo waa loo soo celiyaa isnaaduhu jayidun weeyaan wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiid kale oo fii saxiixi muslimin ku sugnaa abu hurayran laga warinaya radi allahu tacala canhu ardaa ayaa rasuulka wuxuu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh halaaatun saddex laa yukalimuhum allahu ywma alqiyaamati ilahay la hadli maayo maalinta qiyaamaha walaa yuzakiihim ilaahay ma tahirayo walaa yanduru ilayhim xaggoodana ma eegayo walahum waxayna leeyihiin cadaabun aliim cadaab aad iyo aad u xanuun badanna waa leeyihiin saddex qof fiiri inta la ysugu daray afar shay bay la kulmayaan saddex qof alle wuxuu ku ciqaabayaa maalinta qiyaamaha inuusan laaba hadlayninba ta labaad inuusan ilaahay dembigooda dhaafaynin ta saddexaad inuusan xaggoodaba eegaynin eegma naxariis ku jirto ta afraadna waxa weyan inay cadaab aliima leeyihiin inay cadaab aliima leeyihiin afartaa shay baa ilahay ku ciqaabaya saddexdaa qof oo maxay kala yihiin saddexda qof shaykun zanin zinadu way isdhaantaa way kala daran tahayna shaykun waa oday waayeel aho haddana zanin ah waa ciroolo aan xishoonin weeye macnihi xumaantii meel walba la imanaya zinadii buu ku dhacayaa maxaa yeelay qofkan dhalinyarada ah shahwa wadaba balaayaaba ka adkaatay oo ka qaalib noqotay cudurdaar baaba la dhihi lahaaba sida haddii la yidhaahdo laakiin kan waayeelka maxaa waa takaluf wey wixiisu waa iskalifayaa wuxuunan awood u lahayn buu isku kalifayaa macnihi waa melikun ka labaad waa nin melig aho boqor aho suldaan aho dadka madax u aweeyaan ilahay saldanadii u dhiibay weeyaan haddana kadaabun beenlow ah beenta haddii qofka laga tabar badan yahay o laga awood weyn yahay hadduu been sheego tabarba uu ka raadiyaa la dhihi lahaa soo maha laakiin ninkan isageeba xooggii iyo awooddiiba gacantiisii ku jirta muxuu beenta ku maxaa beenta ku kalif wax walbaba xoog buu ku fulin karaa hadduu run sheegayo runtiisiiba xoog buu u isticmaali karaa maxay tahay waxaan beenta ku kalifaya kulli siyaasiyiinteenna bal eeg waa kadaabiin weeyaan wa caa'ilunka saddexaad siyaasi maba noqon kartid haddaadan beenlow ahayn ilbaxnimada lisdheerkiy ka mid taha beenta wa caa'ilunka saddexaad waxa weeyaan qof faqiir ahoo mustakbir ah kibirka waxaa lagu yaqaanay qofka ay xoogaa lacaga jaabkiisa ku jirta soo maahayn kan waa caail waa faqiir weeyaan caail waa faqiir weeyaan haddana waa sida la yidhahda kaba unan lahayn buu ku socdaa kaba unan lahayn iyo awood aan tiisi ahayn buu ku socdaa weeyaan waa is waa iskalifayaa oo macnuhu waa maxay wuxuu doonayaa inuu iibsado waxyaabihii dadka aqniyada ay iibsanayeen siday u soconayaan inuu u socdo tabarta iyagu ay sheeganayaan inuu sheegto taasuu doonayaa saddexdaa ayaga ilaahay la hadli maayo oo ma tahirayo dembigooda ma dhaafayo oo ma eegayo eegma naxariis ku jirto cadaab alimna waa leeyihiin rawaahu muslimun baa xadiidkaa warinaya imaamu muslim riwaayad kale imaamu muslim xadiid kale imaamu muslim uu warinayey saxiixiisa burayda ayaana laga warinaya burayda ninkii la ohan jiray alslami burayda ibn xusayb weyaan alslami qaala wuxuu yihi salى اllahu alayh alih wasalam xurmaةu nisaaءi اlmujaahidiin inan zinadii waa sii kala daran tahay waa tii la yihi wabacduhu akbaru min bacdin ima wabacduhu akbaru ima min bacdin waa tii lasoo yihi qaarkiiba qaarka kale xagga dembiga kaga weyn zinada nebigu wuxu yidhi alayh الsalaatu wasalaam xurmaةu nisaaءi اlmujaahidiin xagga xurmada ay leeyihiin haweenka dadka mujaahidiinta ragga mujaahidiinta ee aaday waddada ilahi subxaana wa tacaala haweenkooda xurmay leeyihiin xurmadooda ma rabtaan inaad ogaataan cala alqaacidiina kuwa fadhiya adigu waad iska fadhisaa gurigaagaad joogtaa ma aadan bixin waddada ilahay maadan aadin ninka aaday waddada ilaahay xaaskiisu way dheer tahay xagga fadliga isagoo adigu waa kaa fadli badan yahay xaaskiisuna waa ka fadli badan tahay xaaskaaga siduu isaga kaaga fadli badan yahay bay xaaskiisuna xaaskaaga oga fadli badantay marka qofka doonaya inuu xaaskiisii xumaan ku sameeya ka war eeg haddaba meeshan marka nebigu wuxu uhi alayh الsalaatu wasalaam cala alqaacidiina kuwa fadhiisanaya waxay oga fadli badan yihiin ka xurmati ummahaatihim sida hooyooyinkooda oo kale xagga xurmada iyo xaaraamnimadu sida hooyooyinkooda oo kale weeyaan wmaa min rajuli ma jiro nin yakluf kaga khaliif noqdo rajula nin min almujaahidiina ka mid ah xumaan oga khaliif noqdo weeyaan fii ahli oo fa yakunu markaa khiyaana reerka anaa kuusii ogaanu yidhi markuu reerka waa ku aaminay ninkanna reerkii lagu ogaaya aaminka ahaa buu u dabamaray waa khiyaanay fayakunuhu fiihim ilaa hadduu jiro waqifa lahu waa loo soo istaajiyaa yowma alqiyaamati fayu'khadu min camalihi camalkiisa wuxuu ka qaadanayaa maa shaaa wuxuu doono maalinta qiyaamaha rabbaa usoo qabanaya halkana loo soo istaajinaya addunyada in isagoo maqan baad reerkiisii u dabamartay qof gacmaha laga xiray ma doorina waxba yani kama kama duwana weeyaan adiguna maalinta qiyaamaha waa lagu soo qabanaya halkanaa lagu keenaya acmaashaadii oo dhan halkanaa la keenaya markaasaa rabbi wuxuu ku leeyahay subxaana wa tacaala khud maa shi't acmaashiisan waxaa doonta ka qaado famaa danukum haddaba maxaad umalaynaysaan buu rasuulku yihi alayh isalaatu wasalaam rawaahu muslimun riwaayad kale imaamu nisaa'i uu warinaya sanadkiisuna saxiix yahay xadiid weeyaan ibn xibbaanna waa laga warinayaa sheekh naasirna waa saxiix yeelay abu hurayrana warinaya radi allahu tacala canhu wa ardaa rasuulku wuxuu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh arbacatun afar bacduhum yubgiduhum allahu ilahay baa u caroonaya afar qof ilahay baa u caroonaya subxaana wa tacaala maxay keli yihiin afarta qof ee ilahay u caroonaya albayaacu alxallaaf qofka wax iibinaya ee dhaarta badan maya wallahi intanaan kusoo gaday maya wallahi intanu iigu jooga maya wallahi waa sidan dhaartaasuu wax ku iibiyaaba dadka waa kaga rumaysanayaan waa kaga qaadanayaan wallahi waa sidan wallahi waa sidan wallahi waa sidan albayaac weeyaan marka waa kii iibka wax iibinayay alxillaafu haddana dhaar badanaha ahaa bayaac baa la yidhi waxbuu iibiyaa mar walba haddana waa mar walbana dhaar buu ku iibiyaa walfaqiiru ka labaad waxa weeyaan magaca allah wax looga iibsanaya soomaha waana benlow ta labaad waxa weeyaan walfaqiir qofkii faqiirka ahaa almukhtaal ee faanka badnaa faan badanaha ah faajartanka badnaa washayku ka saddexaad waa qofkii waayeelka ah azaani ahaa ka afraadna walimaamu aljaa'ir imaamkii dulmiga badnaa weeyaan kii hogaamiyaha dadka muslimiinta hogaaminaya haddana dulmiga badnaa akhrajahu النisaaئiy waisnaaduhu صaxiix acdamu الzinaa zina tee ugu weyn marka zina lala yimaado waxaa ugu weyn zina biاlum hooyada oo laga zinaysto wamra'aة alabi aabbaha haweenayda uu qaba aayada weeyaan oo laga zinaysto waa hooyada oo kale weeyaan wa bilmaxaarim sidoo kale kuwii maxaarimta ahaa intaa kasii hooseeya oo laga zinaysto waصaxaxahu waqad صaxaxahu اlxaakim xaakimna waa صaxiix yeelay wاlcuhdaة calayhi arrintaana isagay dushiisa ahaatay lakin xadiid baa wuxuu odhanayay xadiidku sax maaha sanadkiisu daciif weeyaan xadiidka sanadkiisu daciif weeyaan xaakim baa werinaya sidoo kale tirmidi iyo nisaaina waa soo sa tirmidi ibnu maajahna waa soo saarayaan ibnu cabaas baa laga warinaya radi allahu tacala canhu arda sanadkiisana waxaa ku jiray ibrahim ismaaciil ibn abi xabiib nin la yidhaahdo alansaari daciifna weeyaan baa wuxuu odhanayay man waqaca calaa dati maxramin man waqaca qofka ku dhaca calaa dati maxramin haweenay maxramkiisa oo qofka ku dhaca ee ka zinaysta weeyaan faqtuluuhu dila buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam dila sidaasuu odhanayay waxaa laga yaaba arrinkan inay nala culus tahay lakin waxa kasii weyn ma taqaanaan cirdiga qofka muslimka ah ribada markaynu ka soo hadlaynay xadiid buu nebigu wuxuu ku odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh ribadu waa dhowr iyo toddobaatan laba-iyo toddobaatanna lafdiyada qaarkood baa odhanayay waxa ugu sarreeya iyo waxa ugu hooseeya nebigu waa sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa ugu hooseeya waxa weeyaan inuu qofku hooyadii u tago waxa ugu sarreeyana waxay tahay qofka walaalkii cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo nasabkiisood wax ka wax u dhintid inaguna nasabku waxay nala tahay wax sahlan weeyaan qofka nasabkiisao wax laga sheego oo wax aad iyo aad inoola sahlan cirdigiisao laga waana ribatan ugu weyn weeyaan arba riba weeyaan ribatan ugu weyn weeyaan waxa inala fool xun ee khabiidka ah wax weeyaan qofkoo la yihahdo hooyadiisa u tegey iyadaana ugu sahlan xagga ribada marka la fiiriyo nooca ugu sahlan weeyaan qofka ku dhaca waalidkiisana iyo maxaarimtiisana in la dilo weeyaan abaalkiisa iyo hawaabkiisa cinda allah iyo cinda almu'miniin wa fi lxadiidi wa fi lbaabi axaadiid baabkan waxaa kusoo arooray axaadiid aad u tiro badan minha waxaa ka mid ah axaadiidta ka warramaysa in la dilayo qofka noocaas oo kale la yimaada xadiid bara bni caazib laga warinayey sunna tirmidi nisa abu daawuud iyo keyrkoodana ay warinayeen sanadkiisuna saxiix weeyaan ayaa wuxuu odhanayay ana khaala adeerkiisana waa la yihahda lafiyada qaarkood ana khaalahu abtigi waa bara bna caazib abtigi weeyaan ayaa bacaa nabiyu bacaahu nabiyu sala allahu alay slam nebiga allah diray waxa wuxuu odhanaya riwaayadaha qaarkood waxaan arkay adeerkay oo calan loo dhiibay ciidan hogaaminaya waxaa loo diray yaa lagu diray baan iri buu yihi wuxuu yihi ilaa rajulin nin baa la ii diray carasa isagu la aroosay aroosay oo bimra'ati abiihi haweenaydii aayadii ahayde aabihii uu qabay buu aroosay nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh an yaqtulahu ninkaa inuu soo dilo oo wayukhamisa uu shan u qaybiyo maalahu xoolihiisiina yukhamisa bimacnaa waxa weeyaan khumus in laga dhigo maalahu xoolkii xoolihiisiina maxaa yeele kaafirnimo weeyaan ma banaano xaaraam weeyaan jahiliyadu waa samayn jireen hadday haweenaydaa ninkaa aysan dhalin oo aabihii uu qabay waa guursanaya hadduu aabihii ka dhinto islaamku waa xaaraam weeyaan haddii marba aabbaha uu guursaday haweenayda weligaa maxram baad u tahay weligaa ma guursan karaysid maxaarimtaaday ka mid tahay ayadaa soo ma aha weligaaba weligaaba waa hooyada oo kale un waxay la mid tahay haweenayda adigu aada qabtid hooyadeed xaaskaagii aada la aqal gashay ee ilmaha kuu dhashay hooyadeed haddii aad kala tagtaan haweenayda a qabtid ama ay kaa dhimato weligaa waa hooyada un weeyaan oo ummahaatu nisaa'iku sida rabbi yiri subxaana watacaala weligaana ma ma geysid weeyaan macnaheedu weligaana ma geysid weeyaan macnaheedu bara bni caazib marka abtigii baa nabiga diray alayhi salaatu abtigii baa la diray oo nabigaa diray calayhi salaatu wasalaam ilaa rajulin nin baa loo diray carasa isagu la aqalgalay bimra'ati abiih haweenaydii uu qabay aabihii an yaqtulahu inuu dilaa nabiga u diray calayhi salaatu wasalaam oo yukhamisa marka uu khumus ka dhigo shan meeloodoo meel weeyaan maalahu xoolihiisiina wa fii suurati anfaal baa rabbi ku sheegay subxana wa tacala wallahu subxana wa tacala